wayustathnaa waxaa laga soo reebayaa suwarun surooyin ayaa laga soo reebayaa wadaalika mihaal kalbayci waabay iiboo kale bishardi alkhiyaar oo khiyaar la shardiyey aw ilbaraa'ati min alcayb ama inuu ceeb ka beri yahay oo bishardi qadci thamar ama midhaha goynteeda aw ilajal ama muddo warahni iyo rahan walkafiili iyo kafiil almucayana almucayanaati ee la cayinay almucayanaati ee la cayinay lihamanin hamanna yacnii loo samaynayo ee loo yeelaya arrintay fi dimmati dumadda qofka ku sugan waalishhaadi wa bishardi lishhaad iyo maragelin shardigeed walaa yushtaradu lamana shardiyo tacyiinu shuhuudi shuhuudda in la cayinana waxba shardi maa fil asaxi asax haddaan qabanno ee fain lam yarhan haddaan ruhan dhigin oo ama lam yatakafal ilmucayanu kii mucayanka ee la caddeeya aanu kafaalo qaadan falilbaayici kii iibinayey alkhiyaaru khiyaar buu leey door buu leeyahay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa laga soo reebaya oo laga soo reebay sharci ahaan waxaa looga soo reebay nahyigaa can baycin wa shardin iib iyo shardi wada jira lanahye suurooyin ayaa laga soo reebay oo ay wada socdaan bayc iyo shardi oo haddana ay ansaxayaan ayaa taa laga soo reebay waa maxay waa bishardi alkhiyaar yacni waxaa waan iibsaday ama waxaa waan kaa iibiyey bishardi laakiin khiyaar maalin ama laba cisho khiyaarkeed inaan doorla lahaado ama awilbaraa min alcayb wuxu uhi waxaa waan kaa iibiyey shardi laakiin waa inaanu ceeb lahayn waan kaa iibiye waxaa shardisa waa inuu ceeb lahayn waa shardi iyo marka iib wada socda oo ansaxaya oo bisharci shardi qaطci thamar midhaha goosashadooda ayuu shardi waan kaa iibiye laakiin waa inaad goosataa sida usul alusul wathimaar inoogu iman doonto fasalada soo socdaa ama wuxu uhi bishardi اlajal yani waxa waan kaga iibiyey laakiin shardi waa in ajasha ay lahaata laakiin ajashaasina waa inuu yahay caqdi aan xulul iyo taqaabud loo shardin sida rabi rabowgi oo kale ila haddii kale wuu ifsaadinayaaba ajashuye dii waxaan kaabisay shardina intaasaan ku bixinayaa la yidhaahdo wixiina rabowi yahay dahab ama fida ama dacaamkii uu yahay oo laysku iibinayo ma ansaxayo waa rahan wuxuu ihi shardi waxa waan ka lakiin waa inaad rahan ii samaysaa waxa waan ka lakiin waa inaad kafiil aadiyu samaysaa aniga u kafaalo qaataa almucayinaat macnaha waxa weeye waa ajal iyo rahan iyo kafiil mucayanado la caddeeyey la caddeeyey oo dee muddadana muddo la isla caddeeyey oo mucayana waa inay tahay ee kafiilkana dee waa in ama la arkaya ama magac iyo nasab iyo waxyaala caynkaasa dee lagu sameeyaa rahankana de waa in la arkaya ama sifaatu salam waa in lagu sifeeya ka oo welibana loo samaynayo lithamanin fi dhimma thaman lacag ama mabiic thamanta keliya maaha ama mabiic fi dhimma dumadda qofka ku sugan ayaa intaa u shardistay masalan ninkii shaygii waa bixiyey lacagtii ayaa dimada qofka kala saaran dee markaasuu i ayuu ihi shardi waa in aad muddada i caddaysaa shardi waa inaad rahan ii dhigtaa shardi waa inaad kafiilii samaysaa cidku kafaalataa waa lithamani fi dimma ama waa mabiic oo masalan lacagtii maaha waa mabiicdii lacagtii waa la qaatay laakiin shaygii la dhaafsanayey ayaa isna meesha ka maqan markaa mushtarkii ayaa isna intan shardisanaya waa ansaxayaa buu leeya dee ajasha iyo muddada ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanu idaa tadaayantum bidayn ilaa ajalin musamaa ilaa muddo la magacaabay dee waa inaanay wax masalan muddadaasina muddo dee macquula waa inay tahay hadduu idhaa kun sannadood faasid bay noqonaysaa marka ajasha sidaas ayaa aayaddaa qur-aankaaba u caddaysay rahanka iyo kafiilkana dee waa loo baahan yahayo dee qofkii aan ku raali noqonay ilaa iyaga mooyaane ayagana wax loo baahan yahay weeye lihamanin fi dimma markuu leeyahay haddii wixii dee uu yahay wax aan dimadaba saarnaynay halkan yaal hadduu yahay iyadana rahan loogama baahna oo rahan iyo kafiil iyo midna uma baahna mar hadduu wixiiba meesha yaallo ee waa markaa ay si dima tahay yacni samankana musamankii ama mabiicdina waa la mid sidaa aynu tilmaanay walishaad wa bishardi lishhaad ayaa isaguna ansaxayo kal bayc bishardi lishhaad waxa waan kaga bishardi laakiin waa inaan lacagta ama shaygan kale aynu u samaysanaa markhaati waashidu idaa tabaayactum ilaahay baa yidhi oo shardigaasina waa iska ansaxayaa waana wax loo baahan yahay laakiin lama shardiyo in shuhuudda la cayino asax haddaan qabanno oo la yidhaahdo kuwaasina waa inay markhaati inoo noqdaan maxaa yeelay dee ujeeddadu waxa weeye xaqu inuu sugmo waxaanu ku sugmayaa caadiliin kasta taanigu wuxuu leeyahy waa la shardiya si raanki iyo kafiilka iyo waa la shardiyaa buu leeyahay haddaba waxaynu nihi waxyaalahaas ayuu shardiyey haddii aanay haddaba masalan qofkii markhaatiniisa la shardiyey ayaa horti dhintay ama wixii uu shardisay rahantiisa waxa weyna dirhaan dhigtaa bulo shaygii baa dhintay ama ninkii mucayanka ahaa ee la yidhi uu yidhi shardi waa inuu ninkaasi kafaalo qaataaba isna ama meeshaba ka tegey ama waa geeriyoodayba falil baayici alkhiyaar ninkii baayica ahaa ee shaygan iibinayo shardisay khiyaa khiyaar buu leeyahay door buu leeyahay haddii uu isagu shardisay haddii mushtarku uu shardistayna oo ninkan wax iibsanaya hadduu shardistayna ayana haddii xaggii baayicay ninka wax iibinaya laga waayo khiyaar ayuu leeyahay maxaa yaele dee shay mashruuda oo la shardisay ayaa tegey khiyaaru naqsi ayuu markaa noqonaya walow baaca hadduu iibiyo cabdan adoon bishardi ictaaqihi shardi laakiin waa inaad xoraysaa buuri falmashhuuru mashhuur waxa weeye sixatu lbayci washardi iibka iyo shardiguma inay ansaxayaan wal asaxu asaxna waxa weeyaan lilbaayici baayica waxaa u sugan ninkii iibinayey mudaalabatulmushtari kii iibsaday inuu ka doono bilictaaqi xorayntii war waataan kuu shardiyay inaad xoraysay maxaad u xorayn weyd wa annahu asax waxa weeye low sharada hadduu shardisa maca alcidqi xoraynta maceeda alwalaa lahu welihiisa inuu yeesho ow sharada wuxuu shardiyey tadbiirahu inuu mudabar ka dhigo aw kitaabatahu ama inuu kitaabeeyo aw ictaaqahu ama inuu xoreeyo bacda shahrin lam yasixa albaycu iibkaasi ma ansaxayo waxa uu leeyahay sheekhu hadduu iibiyo addoon buu iibiyey shardi waa inaad xoraysaa buuhi niyow iibsanaya qowlka mashhuurkii waxa weeye in iibka iyo shardiguba ansaxayaan maxaa yeelay dee shaarica ayaa aada inoogu boorriya ama inoo jecelsiya xoraynta iyo weliba qisadii saxiixaynka ku soo aroortay ee bariira waxaanay markaa markay caaisho ayaa iibsatay bariira ayay iibsatay waxaanay u shardiyeen ku ilaha inay xorayso walahoodana uu markaa walaheeduna ayagu ay dhahaadaan dabeedna rasuulku kuma diidin shardiga walaha ayuunbu ku diiday wuxuu uhi maxay yihiin qolo xaaladoodu shardisanaya shuruud aan kitaabka ilahi ku sugnayn wax alla wixii shardigan kitaabka ilahi ku sugnayn baatil weeye taanigu wuxuu leeyahay ma ansaxayaan labadooduba asaxna waxa weeye buu yidhi in ninka baayici uu leeyahay mudaalabat mushtari bilictaaq xoraynta inuu ka dambuha war adoonkii miyaad xorayn weli aan kaa iibiyan ku ihi waa inaad xoraysaa inuu markaa ka doono ayuu leeyahay laakiin asax waxa weye hadduu shardiyo cidqiga maciisa wala ayuu shardiya wuxuu hi anigu waa inaan welihiisa yeeshaa inama alwalaw liman actaqa baa rasuulkuna yidhi walahana waxa yeelata cidda xoraysay adaan kaa iibiye laakiin hore kadibna aniga waa inaan welihiisa yeeshaa ama wuxuu shardiyey tadbiirkiisa wuxuu ihi addoonkaa waan kaa iibiye laakiin waa inaad tidhaha haddaan dhinto xor baatay mudabernimadu waa caynkaa ama wuxuu waa inaad kitaabaysaayoo tidhaahdaa haddaad intaa keento xor baa tahay ama bil kadib waa inaad xoraysaa lam yasixal baycu iibku ma ansaxayo dee marka ay walaha tahay walaha shardisto waxay leeyihiin sharcigii ayuu khilaafay oo waluhu liman actaqa cidda uu xoraysay ayaa leh ee waxyaalahan kalena dee wixii shaaricu uu inagu booriyey oo ah yacni cidqi naajisa oo hadda fulaya ayaan meesha ku jirin saa darteed ayaa loo diyey taanigu wuxuu leeyahay iibku waa ansaxayaa shardiguna wuu burayaa walow sharada haddii uu shardiyo muqtada alcaqdi caqdigu wuxuu keensanayo wadaalika mihaal kalqabdi waaba gacan ku dhigid iyo waraddi celin bicaybin cayb uu ku celiyo aw ama maa shay ayuu shardiyey laa qarada fiihi wax ujeeddaahi aanay ku sugnayn ka shardi an laa yaakula inaanu cunin ayuu shardiyey ilaa kadaa waxaas mooyaane saxa waa ansaxayaa waxaynu soo haynay oo aynu ku soo dhex jirnay shuruudihii iyo beecii wada socday ee haddana ansaxayey ee laga soo reebay shardigii beecii iyo shardigii wada socday ee la nahiyey marka wuxuu yihi sheekhu haddii uu shardiyo wuxuu caqdigan iyo gunudkaniba keensanayay ayuu shardistay waa maxay qabdi oo kale wuxuu yihi shardi shayga shaygaas waan ibsayey shardi waa inaan gacanta ku dhigaa ama waa inaad iga qibdootaa buuri waan kaa iibiyey shardina waxaa inaad iga qibdootood gacanta ku dhigto waraddi bicayb iyo ceebku celintii waxaa waan iibsaday shardise waxa ah inaan hadday ceeb ku soo baxda aan soo celiyo ama wuxuu shardiyey ama isagkii baayicahabaaba yidhi waxa waan kaa iibiyey bishardi hadduu ceeb yeesho waa inaad soo celisaa amaa waxaanuu shardistay waxa weeye waxaan qarad iyo ujeeddaba aanay ugu tacalluqin qofkan oonay ugu xidhnayn misaal ahaan addoon buu iibinayo wuxuu idhi addoonkaa waan kaa iibiyey shardi waxa laakiin in waxaasuun cuno oo masalan hilibun waa inuu cunaa ama beriisun waa inuu cunaa oo aanad wax kala siinin saxa buu leeyahay caqdigii waa iskaga ansaxayaa labadaa masaleba tan uu shardiyey wax caqdiga uu keenayo waxay leeyihiin shardintaasi waxay adkayn iyo baraarujin uun u tahay wixii sharcigu uu sugay oo in wixii la kala qibdoodo gacanta lagu kala dhigo iyo haddii ceebi timaado in la soo celiyaa dee waa wuxuu caqdigu keenayey tii ayuunbay adkayn iyo baraarujin ay u tahay arrinkan labaad ee waxaan qaradka ugu sugnayn uu yacni shardiyeynaa sheegiddiisaasi wax tanaasucah iyo wax dooda midna ma keenayso sheegiddaa uu sheegay baa arrin iska laqwiya noqonaysaa wax laqwiya wuxuu doonaa buu siin karaa ninkii markuu iibsado oo laqwi bay iska noqonaysaa tiisaasi walow sharada haddii uu shardiyo wasfan wasfi iyo sife ayuu shardiyey yuqsadu loo qastiyo wadaalika mihaalka kownilcabdi kaatiban addoonkaasi waa inuu yahay buu yidhi mid wax qora awidaabati daabaddii waa inay ahaataa wuhi xaamilan mid dhalaysa aw labuunan ama mid caana badan oo caana leh waa inay tahay saxa waa ansaxayaa walahu waxaana u sugnaaday ninkii alkhiyaaru khiyaar baa u sugnaaday in akhlafa haddii uu baajiyo shaygii la shardiyey wa fii qowlin qowlna wuxuu leey yabtulu lcaqdu caqdigu waa ku burayaa fi daabati daabada waxau leeyahay sheekhu hadduu shardisto wasfi iyo sife ayuu shardistay buu yidhi wasfigaasina waxa weeye uu shardistay waa wax loo qastiyo oo waa maxay masalan addoonkii buu yidhi bishardi waan iibsaday laakiin waa inuu karraaniyo nin wax qura waa inuu yahay daabaddii ama addoon hadduu iibsaday ayaa wuxu uhi waa inay dhalaysaa ama daabaddii waa inay tahay mid caana leh oo caano badan waa inay tahay saxa alcaqdu maca shard caqdigaasi waa ansaxayaa shardigaa wuu ku ansaxayaa maxaa yeelay waa shardi ku xidhan danta iyo maslaxadda caqdigu uu leeyahay oo ah in la ogaado shayga mabiicada ah sifooyinka ay leedahay ee ujeeddooyinka iyo qardiyaalku ay isku khilaafaan midda labaad dee waxaa la islaaziminaya wax mawjuuda arkan calcaqdinayo waa wax jooga weeyaan sidaa darteeda ayuu u bannaanaaday uu ansaxayaa waxa kaluu leeyahay waxaan u leeyahay khiyaar qofkii door ayuu leeyahay in akhlafa haddii uu gub yeelu baajiyo yacni shayga mashruudkaa ee la shardiyey hadduu ninkii loo shardiyey ka baxo oo uu wixii sidii noqon waayo ama khlafa uu baaqdo shaygii mashruudka ahaa uu baaqdo ama yacni ninkii uu baajiyo oo mase addoonkii uu kaatib noqon waayo daabadii xaamilo noqon weydo ama labuuna noqon weydo oo akhlafa almashruud shaygii la shardiyey ayaa meeshii ka baxay khiyaar ayuu leeyayo ninkii door ayuu yeelanayaa maxaa yeelay wixii dee uu shardisay ayaa meesha ka baxo saasuu khiyaarka ku yeeshay qowl ayaa wuxuu leeyahay yabtulu lcaqdu fi daaba caqdigu daabada waa ku burayaa labadeeda suuraba midkay doontaba ha ahaatee shardiga ayuu ku buraya khulfiga kuma burayo haddii yacni shaygii sidii noqon waayo ku buri maaye shardinta hore shaygaa la shardiyey inay tahay xaamilo ama ay labuuno tahay ayuu ku burayaa maxaa yeelay wuxuu leeyahay liannahu sharada macaha shay-an majhuulan wuxuu shardiyey uu raaciyey shay majhuula oo laga jaahil yahay buu raaciyey mar hadduu shay majhuula raaciyo oo laga jaahil yahay yacni wuxuu ku burayaa shardintaasi caqdigii burinaysee khulfu shardiga kuma burayo walow qaala hadduu yidhaahdo bictuka haa waan kaa iibiyey daabadii wa xamlaha iyada iyo uurkeedaba batala waa buraya fil asaxi asax haddaan qabanno walaa yasixu ma ansaxayo bayculxamli uurkii in laybiyo waxdow kelidii walalxaamili tii uurka lahayd duunahu isaga la-aantiina lama iibin karo walalxaamili tii xaamiladahaydee bixorin xor siday ayaana iibikeedii ma ansaxayo walow baaca hadduu biyo xaamilan mid dhalaysa mutlaqan baycan mutlaqan iib mutlaqa ayuu iibiyey dakhalalxamlu xamligaasi wuxuu gudagelayaa yowrkaasi fil bayci iibka ayuu gudagelayaa waxau leeyahay sheekhu hadduu ninkii yidhaahdo warniyow waxaan kaa iibiyey daabadan ama addoontan iyo waxamlaha ayada iyo uurkeedaaba waan kaa iibiyey batala waa burayaa bayci fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay xamliga uurka oo majhuulahoo aan la garanayn baa mabiic laga dhigay shay la iibinaya laga dhigay oo la raaciyey shay macluum ah laakiin haddii la yidhaah baa khilaafsan masalan shaygaa waan iibsaday shardi laakiin waxaa inay dhalayso ama ay caano leedahay arrinkaasi markaa wasfi taabicahoo raacsan ayuu noqonayaa ee shay iibka markaa isaga wax la qaabilinayo ma noqonayo markaa sidaas ayaanu ansaxay taanigu wuxuu leeyahy yajuusu waa iska bannaan yahay iibkaasi oo waa ansaxaya maxaa yeelay dee xamligani caqdiga marka la idlaaqo waa gelayo waxba ma yeelaynin marka la tansiisiyo ee la caddeeyana waxba ma yeelaya buu leeyahy isagu ma ansaxayo buuri sheekhu bayculxamli waxdahu yacni xamligii in la iibiyo urkii in la iibiyo keligii ma bannaana maxaa yeele waa bayqul bayculmalaaqiixdii aynu soo marnay weeye ee rasuulku sala allahu alay waslam uu nahiyey marka waa mukarar oo masaladu waa tii oo la soo celiyey uun waxaan uu soo celinayaa yacni arrinkan kale ka dambeeya ayuu u gogol dhiganayaa walalxaamilu duunahu xamligii neef halkaa taagan in la yidhaha am waxa uu sida uurka ugu sidaan kaa iibiyey ma bannaana oo waa malaaqiixdii uu rasuulku nahiyey xaamiladiina duunahu ma bannaana in la iibiya oo la yidhaha neefkaasaan kaa iibiyey waxay caloosha ku sida mooyaane oo saa looga reebaa maxaa yeelay dee xamliga in lagu gaar yeelo caqdi ma bannaanayn oo waa tan aynu sheegnay oo la yidhaha xamligaasoo quraan kaa iibiyey mar haddii aanu isaga in lagu gaar yeelo caqdi aanay bannaanayn in la soo reebo oo caqdigii ama iibkii laga soo reebaana ma bannaana oo waxa ay ka dhigan tahay dee xubnihii oo kale ka dhigan tahay haddii la yidhaha neefgaasaan kaa iibiyey lugtiisaa midig mooyaane yani ma ansaxaynin taasoo kale ayuunbay markaa ka dhigan tahay xaamilo in la iibiyo xor gabadh addoona oo yacni xor xambaarsanoo sida iyadana iibkeedu ma bannaana oo masalan gabadha addoona oo ilmo xora sida marka qaarkood baa iyadoo addoona ilmuhu uu xor noqdaa iyadana iibkeedu ma bannaana maxaa yeele xor bay dee sidaa haddaba hadduu iibiye buu idhi neef xaamila ayuu iibiyey ayadii xamligeedigu waana mutlaqo yacnii uurkaa inuu ka reebayo iyo inuu gelinayo midnaba muu ku darin bictuka waxamlahaana ma odhanin bictukaha waxdahaana ma odhan iyadoo keliyan kaa iibiyey iyo iyada iyo uurkeedaba waan kaa iibiyey midna ma odhanine wuxuu ihi neefkaasaan kaa iibiyey neefkiina waa neef riman dakhala alxamlu fi lbayci xamligaasi iibka ayuu gudagelayaa tabican lihaa iyadoo isaga iyada un raacayo ijmaac ayaan arrinka loo hayaa faslun fii maa nahaa canhu ama nuhiya canhu min albuyuuci nahyan laa yaqtadii butlaanahaa waxa u fasliyaayoo fasalkan uu guntay waxyaalo iibab la diiday oo laakiin diidmada iyo nahyigaasi aanu keenaynin inuu caqdigaasi ku buro intii uu nahyigii u noqonayay caqdiga ee uu ku burayey intaa hore weeyaan intana waa buyuuc manhiya oo laakiin aan caqdigii ku buraynin wa min almanhiyi canhu waxaa ka mid ah iibkii la nahiyey maa iib ayaa ka mid a ma nooc laa yubtilu aanu burinaynin nahyigaasi bayci maxaan u burinayni waa lirujuucihi noqodkiisa nahyigii ayaa wuxuu noqonayaa ilaa macnan macno yaqtarinu bihi la xidhiidhsan wadaalika mihaalka bayci xaadirin midoo reer magaala oo u iibiye way libaadin midoo baadiye ka yimi oo waa seeba an yaqduma qariibun waa inuu soo gala mid qariibi bimataacin alaab waa inuu la soo galo tacumu alxaajatu ilayhi baahida loo qabana ay tahay mid caam ah liyabiicahu wuxuu u soo galay liyabiicahu inuu kuiyo bisicri yowmihi maalintaa wuxuu marayo fayaquulu wuxuu odhanayaa deed beladiyun ninoo reer magaala wuxuu odhanayaa utrukhu ka tag cindii agtayda waar alaabtan halkan iskaga soo xaree liyabiicahu si aan kuugu iibiyo cala tadriiji in in biaqlaha in ka qaalisan sidan ay hadda tahay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa ka mid a yacnii waxyaalaha la nahiyey buyuucda la nahiyey waxaa ka mid a iib ayaa ka mid a laa yubtilu iyo laa yabtulu labadaba way way dabdiyeen culimadu laa yubtilu aanu burinayni annahyu albayca nahyigu aanu bayca burinaynin ama laa yabtulu aanu ku buraynin bayci laa yabtulu bihi lbaycu iibka aanu ku buraynin waxaa ka mida waxyaalaha la nahiyey iib aanu burinaynin nahyigu ama aanu ku buraynin iibku nahyiga maxaa yeelay nahyigii ayaa wuxuu u noqonayaa macanee la xidhiidhisan daat ahaantiisa iyo shayga nafdiisa u noqon maayo e oo nahyigu iibka khusuusiyaddiisa uma socdee wuxuu u socdaa arrin kale oo la xidhiidhsan marka waa toddobaoo kii horreeyey ayuu inoo bilaabay wuxuu yidhi waxa weeye ka bayci xaadirin libaadin waxa weeye waa ninkaa reer magaalka ah ee isagu magaalada jooga xaadir waa saakinu alxaadira waa kaa magaalooyinkii tuulayaasha iyo meelaha zaracyaal kale jooga baadiguna waa isna kaa reer baadiyaha marka waxaana cabiraadan laga cabirayo un xaadir iyo baadinta laga cabirayo waxay leeyiin waa jaryun cala alghaalib waa sidaa u badnayd ee haalibka ahayd aya shaksin kaan qofku doonaba ha ahaadee waa qofun meeshaa dee la socdo oo jooga iyo iyo qof aan la soconinoo isna meesha yimi oo dabeedna alaabtaasina ay iyo qaabkana u dhex maray marka wuxuu yidhi waa inuu nin reer magaalahoo xadira ayaa wuxuu iibinayaa mid reer baadiye ayuu wuxuu iibinayaa kaasoo kale weeye oo waa maxay waxaa imanaya shaksi gariib ah oo aan meeshaa ahayn magaalada iyo dhulka aan deganayn ama yacni kii meesha lafdeeda deganaaba ayaa wuxuu la imanayaa mataac iyo alaabta cumulxaaja dadka baahidooda ay yacni aada dadku ugu baahan yihiin xaajatu ahli lbeleda ay caam tahay wada gaadhsiisan tahay waa sida raashin oo kale walow dee wax yaroo aan wada gaadhaynba ha ahaado ama wax la helayaba ha ahaado ama wax magaaladu dee ay ka weyntayba ha ahaadee alaabtaas ayuu la yimi waa sida raashinka oo kale waxaanu doonayaa bisicri yowmihi inuu maalintaa wuxuu marayo uu soo galay inuu siiyo dabee shaksi baa belediyabaa ku odhanayo reer magaal ama mid kaleba waa iska daa buu odhanayaa shaygan halkayga dhig ama halkaa u yaallaba ku daa si aan kuugu iibiyo adiga tadriijan shay-an fa shay-an in in yar baanu iibinayaa biaqlaa min baycihi xaalan iibikanu hadda maraya mid ka badan baan siinayaaye adigu halkaa iska dhig buuri marka arrinkaasi yacni waa mid aan bannaanayn weeye oo manhi oo la nahiyey xayr xadiidkii saxiixayn ayaa ku saaray laa yabiic xaadirun libaadin yaanu u iibinin mid oo reer magaali mid reer baadiye ah yaanu wuxuu iibinin yacni waana marka quyuudda aynu tira in o dhan laga helo muslim ayaa isagu wuxuu dheerisay dacu naasi yarsuq la bacdan min bacdin waar iska daaya dadka allah kala risiqee idinku qoladiina dhex qaadaysa ee wax isku qaaliyeynaysaa u kala dhex baxoo ninkii waxaan watay isagu dadkaa wax jabana kaga iibiyo oo allaha kala arsaaqee dadka iska daaye marka macnahan taxriimkuna waxa weeye atadliiq cala annaas yacni dadkii ayaa maciishadii lagu cudhiiri gelinayaa laakiin hadduu ninkan watay marka horeba isagu dalbado u yidhahdo waragtaada ayaa war waxan iigu iibi dee in yar in yar iibi hadduu yidhaahdo ama wax dadkii u baahan yihiinba ma aha ama yacni naadir ahaan baa loogu baahan yahay ama dee waaba loo baahan yahay baahidina waa cami ninkanaa doonaya tadriijka in loogu iibiyo iyo in yar in yartaa markaasu mukan xaldirkiina yidhi ii dhiib ama waxaabuu dee yidhi iibkaa maalintaasuu doonaya inuu udh inuu ku iibiyo markaasuu yidhi ii dhiib anigu aan sidaa kuu iibiyaya xaaraan maaha arrintaasoo dhami maxaa yeelay dadkii ayaan wax dhibaatay kaga imanayn dee ninkan maaliga ana isna lagu jiifsan maayo idraar iyo dhibaato ayaa ugu sugan darna darar laguma suuliyo markaa xor ayuu u yahay alaabtiisa wa talaqi rukbaani socotada la kulankeedii ayaa iyaguna xaaraan ah bian yatalaqaa waa inuu la kulma waa inay la kulmaan bian yatalaqaa waa inuu la kulmo daa'ifatan shaksun baa wuxuu la kulmayaa daa'ifatan qolo yaxmiluuna mataacan alaab wadataa ilalbaladi beledkana u soo wadaa fa yashtariyahu dabeedna uu ka iibsada qabla quduumihim intaanay soo gelin wa macrifatin bisicri aanay sicirkiina ogaanin walahum waxaana u sugnaaday alkhiyaaru khiyaar iyo door bay leeyihin idaa carafu markay ogaadaan alqabna dhagidda iyo khiyaamada markay ogaadaanna door bay leeyihiin waxau leeyahay sheekhu suurooyinka kale ayuuna xaaraantaa talaqi rukbaan ayaa iyaguna ka mid ah waa dadkaa socotada ka hortagooda macnaha waa maxay waa inuu la kulma buu leeyahay shaksi ayaa daa'ifo iyo koox buu ka hortegayaa alaab wadata ama raashin ama wax kale alaabtaa beledka ayay u soo wadaan dabeedna wuu ka iibsanayaa intaanay beledkiiba soo gelin ee aanay sicirkii aanay ogaanin ayuu ka iibsanayaa markaa qofkaasi waa arrin lan laa talaqu rukbaana lilbayc rasuulku wuxu uhi dadkaa socotada ah ee alaabta sida war ha la kulmina iib dartii hawla kulmina ha uga hortegina markaa macnaha ku jiraana waxa weeye dee khiyaamo ayaa halkaa ka suurto gelaysa ama dee ninkaa wax iibsanayaa been ha ugu warrama ama yaan u warraminbe door ayaanay leeyihiin buuhi marka la dago ee la khiyaameeye waxaan wixii in laga siisto ee ay qabnigii ogaadaan walow yaanay yacni intaanay sooba gelin haba ogaadaan in la khiyaameeye door ayay leeyihiin maxaa ile bukhaari ayaa wariyoo yidhi lataqu silaaca xataa yubata biha ila asuuq war alaabooyinka halkaa kula kulmina waa kaga hortegin ilaa suuqa lagu soo daadiyo faman talaqaaha fa saaxibu silcati bilkhiyaar qofka halkaa kaga hortagaa ee sidaa ku iibsada ninkii alaabta lahaa door buu u leeyahay si khiyaarulceybkana waa calalfawr bay leeyihin oo isla markaaba waa inuu qofku u khiyaarkaa sameeya haddaba waxay leeyihin culimmadu haddii uu masalan dee ninkan wax watay uu ninka isagu ka dalba inuu sheega ka iibsado walow sicirkaba yaanay garanini ama ma dagina dee sicirkii beledka ayuu kaga iibsaday ama sicirkii beledka waxbuu ka dhimay laakiin nimanku waa la socdaan arrinka khiyaar ma laha macnihii aan soo sheegnay ayaa meesha ka baxay kadaalik yacni wax khiyaara waxaan lahayn marka la kulanku uu yahay intii beledka ay soo galeen walow suuqa dabadiisa baa kula kulmeen maxay leedahay ascaarta ayay markaa ogaan karaan oo dadka kale ay ka ogaan karaan marka rogbaankuna waxa weeye un dee waa jamcu raakib waa dadka qaadimkee ama waxa fushanaada ama ha soconaye waa dadkaa uun wax alaabta sita weeye wa sawmi wa ka sawmi waaba baayacaaddi calaa sawmi hayrihi hayrkii baayacaaddiisi uu ku dul baayaco wa inamaa yaxrumu daalika baayacaaddaasina waxay xaaraan noqonaysaa bacda istiqraari thamani intay lacagtu sugnaatay kadib waalbayci calaa bayci hayrihi waxaa kaloo idin ka mid ah inuu iibsado iibka kayrkii uu ku dul iibsado qabla lusuumihi intaanu laasimin bian ya'mura almushtarii waa inuu ninkii wax iibsaday faro bilfaski waar iska fasak bu liyabiicahu isugu iibisi low soo kale washiraa calaa shiraa'i waa iibsi uu ku dul iibsado bian ya'mura albaayica waa inuu faro bilfaski liyashtariyahu suu isagu uga iibsado waxa uu leeyahay sheekhu suurada saddexaad ee ayanaa la diiday waxaa ka mid a asom calaa somi kayrihi waa baayacaad uu ku dul baayaca keyrkii layasuumu arajulu calaa somi akhiihi ninku yaanu ku baayacin baayacadda walaalkii ayuu yidhi mubaayic maya khabarkun bimacnaa nahyi weeye macnaha loo diidayaana iido iyo dhibaatayna ayaa ku jirta marka halkan rajulka ninka iyo laga cabiray akha iyo qayd maaha ee waa iska qaalibuun markaa haddaba baayacaadani waxay xaaraan noqonaysaa wuli bacda istiqraari thaman intii lacagtu ay sugnaatay kadib ee lagala raali layskala raali noqday oo caqdiga ka hor bahaatee ee ay qabla caqdina tahay markaa sariix ahaan iyo caddayn ahaan la ysagala raali noqdo ee caqdiga ka hor ay tahay intaan wixiina la caqdiyin lacagtiina laysla aqbalay oo waa maxay masalan shaksibaa wuxuu ku odhanayaa nin doonaya shay inuu iibsado intaa inuu ku iibsado masalan shay bisi soo dul taago wuxuu idhi boqol kun baan siisanayaa markaasuu uhi war ha qaadanin anigaa boqolkaa kun mid ka wanaagsan kaa siisanaye kaa siinaye ama wax ka yar baan kaa siinaya ama ninkii maaligaa isagin laa buu leeyay waxbaan ha ka iibinin anigaa kaa siisanaya in ka badan buu leeyahay maxaynu idhi waxay noqonaysaa marka ay lacagtii sugnaato ee ay ku sugnaato kala raali noqosho laysu caddeeyey aan welina caqdigii dhicin haddaba haddaan dee ninkii maaligi ahaa inuu intaa ka siinayo aanu ugu jawaabin oonu u caddaynin waa u bandhigay waa masalan ka jeestay waa aamusay ama intii aan lacagtu sugnaanin laysla ogolaan ayaa ayuu wax kordhiyey ama intii lagu dhawaaqayey hadiyo goraalo dee beryo hore imanka gacan hoosta kagelintan iyo waxaan yacni wax iska obina bay ahayd oo furanoo war shaygaa ayaa intaa siistay yaa shaygaa iibsanay intaasaan siistay yaa ka kordhinaya yacni iminkaba dhulalka dee meela laga naadiyaa masalan waxyaalaha la xaraashayo meelaha laga naadiyaa oo kolba mid odhan intaasaan kordhiyey oo mid kale intaasaan ku daray waxaanna waynu gacanta hoosta isaga dhiibna inuu qarsanno yacni laguma mucaamiloon jirin markaa haddii ay xilligaa tahay xaaraan maaha laakiin waa iska karaahiya ayay yidhaahdeen ee xaaraan maaha suurada afraadna waxaa weeye albeyc calaa bayci gayrihi qabla lusuumihi waa isagoo ku iibsada ku iibiye iibka kayrka dushiisa intaanu laazimin iibka masalan waa maxay qabla lusuumida muxuu ga jeedaa zamanu khiyaar ilmajlis baa lagu jiraa khiyaar ilmajliski waa qabla tafaruq ama waa khiyaaru shardi waktigii khiyaaru shardiga laakiin bacda lusuum intuu laazimay kadib dee wax macno ay arrintaasi leedahay ma jirto ile xilligaa hore wuu fasakhaye mar hadduu laazimo iibku dee cuquudda laazimu darafaynkaa buu ka mid yahay cuquudda marka la qaybinayo insha allahu tacala waynu tilmaami doonaa laazimu darafayn iyo jaa'isu darafayn iyo laazimun min darafin wa jaa'isun min darafin bay qaybsamaan yani jaa'isu darafayn waxa weeye waa wax labada dhinacba ka bannaan oo xilligii la doono laga bixi karo sida wakaaladaa ka mida caariyada ayaa ka mid a waa xilligii la doonaba waa laga bixi karaa qaar waxaa jira laazimu darafayn la yidhaho midna ka bixi karin sida ijaarada kirada oo kale iyo beeca iyo qaar laazimu min darafin wajaaizun min darafin baa jiro dhinacna ka bannaan dhinacna aan ka bannaanayn sida kitaabada oo kale laazima min jihati sayid wajaa-iza min jihati cabd iyana waa ka bannaan tahay markaa intaana laazimin weeye lakiin bacda laazim wax macnaahoo ay yeelanaysaa ma jirto weyda oo waa maxay suuradeeduna waxa weeyaan albeyc calaa beyci hayrihi waa inuu faro ninkii mushtarka ahaa ee waxaan iibsaday ayuu fasakh farayaa wuxuu leeyahy iska fasakh waxan anigaa shaygan aada iibsatay oo kale wax ka jaban kaaga iibinaya ama wax mid ka wanaagsan baa lacagtan oo kale kaaga ama mid ka yar markaa amarkaasina waxba iska qayd maaha inuu amar siyu idhaahdo sidaa yeele haddii u bandhigaana waa la miduun waxa ayana wa shiraa cala shiraa ayaa iyaduna zamanu lkhiyaar in wixii uu ku dul shiraysto ayaa iyaduna xaaraan oo waa maxay baayicii ninkii waxaan iibiyey buu faraya inuu iska faso si isagu uga iibsado taa horena isaga uga iibinaye tana isaga ay uga iibsanayaan wuxuu leeyahay warniyo baayicani waxaan iska fasakho anigaa lacag ka badan kusiisa ku siinaye laa yubiic bacdukum calaa bayci bacd yaanu ku iibsanin barhkiin barhka kale dushiisa ayaa qabru saxiixanuha nasaa-i wuxuu kordhiyey ilaa intuu ka iibsanayo ama uu ka tegayo ashraa cala shiraana ayana la macno weeye markaa macnaha ku jiraana iido iyo dee dhibaatayn ayaa meesha ku sugan markaa amarkaa labadaba ku soo arooray win sheekhu inoogu sheegayna waxba maaha isagu qayde ama shardi umaahee hadduu bandhigana waa la mid wanajzi wa ka najzi najsigii weeye ku erigii bian yaziida waa inuu koriyo fi hamani lacagti laa liragbatin dan u kornay jacayl uu shaygan jecelyo u kornin maayo bale liyakhdaca inuu dago kayrahu ayuunbuu kornaya walaa soco saxna waxa annahu laa khiyaara wax doora qofkaasi ma laha waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo ayana suurooyinka xaaraanta ee suuradda lixaad waxa weeye najs ayana ma bannaana najs najsiguna waxa weeye masalan wuxuu arkay laba qof oo wax kala iibsanaya bal sheega imsa raadi imsaad iga siinaysa kitaabka imsaad iga siinaysa waxaan kaa siinayaa boqol kun war maahae siddeetan iga sii ama toddobaatan iga sii markaasuu le war anaa boqol iyo labaatan kaa siisanaya ama boqol iyo toban baaban siisanayaaba ujeeddaa iibna ma laha qofkan waxaan iibsan maaye liyakhdica kayra wuxuu doonayaa un qofkan inuu ku eriyu ku dago oo deedna ninkii intu kusoo bodo boqol iyo labaatanki isagu uu dhigay uu siisto markaa liyakhdaca kayrahu waxba ayana qayd maahae haddii aanu ninkan degiddiisa unuga jeedina kan wuxu buriyo u kordhi hadduu u jeedo baayaca kan wax iibinayo u kordhi hadduu u jeedo iyada lafteedu waa la mid oo maaha kanuun mid ku eriyaya inuu yahay asaxna wuxuu leeyahay dee xadiis saxiixayn ayaana ku soo arooray oo waa la nahiyey oo dhibaato ayaa ku sugan asaxna waxa weeye annahu laa khiyaara inaanu wax doora lahayn markaa markuu shaygii sidii ku iibsado ee uu ogaado inaanu ninkani danba iib ka lahayn oo ruuxba ma iibsaday wa meelaasu iska taagtaaganoo dadka un lagu ibtileeyey baa la yidhi wax doora ma laha oo ma yeelanayo maxaa yeele waa litafriidi isaga gaboodfal sameeyey markii aanu dee waxaan ka fiirsan ee dadka ahlu khibraha ee aqoonta ulana aanu weydiin taanigu wuxuu leeyahay oo asaxa ka soo horjeeda lowl khiyaar litadliis waar meesha ninka waa loo qariyeyoo waa tan balaayo u soo gabaara gurdayse khiyaar buu leeyahay sida tasriyadii oo kale la mid noqonaysaa neefkii la soo gaaxiyey oo kale la mid noqonaysaa neefka la gaaxiyeyba soo muu yeelin qof khiyaar tana waa la mid buu leeyahay wa bayci ruabi rutab iibintii iyo walcinabi ayaa iyaguna xaaraana licaasiri lkhamri mid khamri ka maroojinaya waxa uu leeyahay sheekhu waxaa xaaraana inaad ka iibiso rutab iyo cinab iyo wixii la mid a licasri lkhamri qof khamri ka samaynaya oo waa la og yahay ninkani bahalka inaan wax kaleba u iibsanin waxaas muu ka sameeya ama male aada ayaa loo malaynaya marka lama ogola waxaa la mida masalan hubka in laga iibiyo dee tuugta iyo dhuljiifka iyo iyaguna waa la mid tasarruf kasta oo macsiyo ku gaadhsiinaya maxaa yeelay dee waxay noqonaysaa icaana iyo kaalmayn waxaa loogu kaalmaynayo ayay noqonaysaa marka mar haddii laguu diiday waxaagii inaad qof waxun ka dhigaya aada yacni aada ka iibiso masalan gurigaagii iyo baabuurkaagii iyo hantidaadii dee inaad macsiyo masalan dad baa guryahooda dad xunxun ka karaynaya og yihiin xumaan moo inaan wax kale ku qabanaynin gaadhigoodii bay ka karaynayaan dad xumaan ku qabanaya mooyaane haddaan wax kale ku qabanayna og yihiin de aniga maxaa iga gelay buu leeyahy miyaanan anugu waxaa ku qabanaya ka socon mayso yani waa xaaraan icaana cala almacsiya macsiyadii baad ugu kaalmaynaysaa baraf unbaad ka tahay macsiyada iyo xumaanta markaa ka dhacdaa waxaa yaalaha xaaraanta waxaa ka mid eenu matniga inoogu sheegin waxaa ixtikaarka la yidhaaho ixtikaar waxa weeye masalan waxa ayuu cunto ayuu markaa iibsanayaa markaasuu dhiganayaa si markay u qaariyowdo uugu iibiyo wuxuu ku soo iibsaday ee weli dadkuna waxaan ogoa dadku aad ay ugu baahdaan inuu lacag badan siisto taana ayana lama ogola oo wax la nahiyey weeye laa yaxtakiru ilaa khaati qof gefsan ayuunbaa sidaa sameeya tadliiq cala annaas ayay noqonaysaa waana waxyaalaha quudka ah ee la cuno weeye ee maaha waxyaalaha kale waxyaalaha kale iyaguna xaaraanta waxaa ka mid waxaa tasciirka la yidhaahdo sicir gooynta na yidhaha waxyaalaha lama alaabta lama siin karo ilaa intaa mooyaane tadliiq baa ku sugan dadka xoolahoodii dee lagu cidhiiriyayo wakti rasuulka sala allahu alay slam arrintaa tasciirkaa loo bandhigayna waxa uu yidhi ilaahay ka isagu risiqa fidiye marna cee isagoo alqaabid albaasid weeyaan waana ka musacirkaa isagu sicirka sameeya mana doonayo anugu inaan ilaahay la kulmo iyadoo ciduuni dulmi ay ii sheeganayso halkaa waxaa laga fahmayaa markaa inay dulmi ay taasi tahay tasciirka sicirkaa loo goyna dekele intaa lama dhaafin karo lama waxay tilmaamaan oo ay culimmadu yani iyagoo qawaacidda sharciga dee adeegsanaya masalan haddii ay dee afraad ama ama dad koobane hadday suuqa dee ay dadka cunaha ku qabtaan inay tadakhul ku samayn karto dee ummadda laga dhicin karo wayaxrumu xaaraana atafriiqu kala geyn bayna alummi hooyo iyo walwaladi ilmaheedii la kala geeyo xataa yumayiza ilaa wax kala socay tamiiz yeelanayo wafii qowli xataa yabluqa intuu ka qaangaarayo waidaa faraqa bibaycin aw hibatin markuu galageeya batalaa fil adhari adar haddaan noqono qabanno labadoodii waa burayaan waxau leeyahay sheekhu waxaa xaaraana in tafriiq lagu sameeyo la kala geeyo hooyo addoon iyo ilmihii raqiiq ahay ay wadatay iib ama fasaq ama yacni wuxun lagu kala geeyo ilaa inta ilmahaasi mumayis uu ka noqonayo mid wax kala garanayo uu ka noqonayo leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi riwaaya abu daawuud iyo ay warinayaan xaakimi man faraqa bayna waalidatin wa waladiha qofka kala geeya waalido mid wax dhashay iyo ilmaheeda faraqa allahu baynahu wa bayna axibati yowma alqiyaama ilahay baa kala kaxaynaya isagii dadku jeceliyana maalinta qiyaama malcuunun man faraqa bayna waalidatin wa waladi bayna waalidin wa waladi waa la lacnaday qofka kala geeya waalid iyo wuxuu dhalay ilmaha ayaa xaqiisa la eegayaa qowl ayaa wuxuu leeyahay may xataa yumayiza maahee waa xataa yabluqa intuu ka qaangaadhayo wixii ka horreeya intaa tamyiisdiisa iyo wax kala soociisa ayaa iska wax kooban ah ama waxaan ictibaar lahayn ah daba haddii lagu kala geeye buu yidhi iib ayaa lagu kala geeyey ama hibe ayaa lagu kala geeyey batalaa fil athari asr haddaan qabanno waa burayeen labadoodiiba beec ayuu ku kalageeyey mid buu iibiyey ama mid ayuu hibeeyey labadoosiba waa burayeen maxaa yeelay alqudra cala atasliim ayaan jirin wax la dhiibi karaanay ahayn yacni sidaan loo dhiibi karan sharcan baan loo dhiibi karayn taaniga adhara ka soo horjeeda wuxuu leeya maya nahyigani dhibaatayntaasunbaa markaa dararkaasu haya khalal nafsulbeyc ku jira ma ahayno waa iska ansaxaya walaa yasixu ma ansaxayo beyculcarabuuni carabuunta beyciidi ma ansaxayo bian yashtariya waa inuu iibsado wax wayucdiyahu daraahima dabeedna uu siiyo shilimo litakuuna min athamani isay lacagta uga mid noqoto in radiya silca haddii uu ka raali noqdo alaabtan si ay lacagta uga mid noqoto wa ilaa haddii keena fa hibatan fatakun hibatan hiba ayay noqonaysa wuxuu leeyahay sheekhu waxaa kaloo ansaxay beyculcarabuun ayaan ansaxayn beyculcarabuun waxa weeye qofkii ayaa u xiibsanaya alaab dabeedna wuxuu bixinayaa daraahim ayuu bixinayaa waxaanu leeyahay ama u bixin lacagtaa inay ka mid noqoto lacagta shaygan la kala siisanayo waa se gorma waa hadduu shaygaasi u noqdo ka raali noqdo wuxuu leeyahay lacagta aan ku siiyey waa ka mid wa ilaa haddii kale oo aanan waxaa aanan ka raali noqon fahibat fatakunu hiba hiba ayay noqonaysa maxaa yeele waa la nahiyo riwaaya abu daawuud ayay ku soo arortay ayaa lagu nahiyey midda labaad laba shardi oo faasideyna ayaa ku jira shardu lhiba waa hibada iyo shardigan celinta ee laleeya waan soo celinayaa haddii aanan ka raali noqonin shardigaa celinta haddii aanu markaa wixii ka raali noqonin labada shardiga oo faasideyna ayaa labaduba ay ku jiraan markaa waxaa jira ayana masalan waxyaalo kaloo aada iminka dadka u dhibayoo masalan waxaa ka mid a waxaan deebaajiga laydha oo kale waa waxaan diintu aanay sheegayno aada ummadda iminka loogu dhibay oo la leeyahay intaasoo markaa ha la keeno masalan laydinka hayo qofkan kiraa xaq loogu leeyahay ama kiradaa markaa mutlaq weeyaanoo ama qofku ha ka wada qadinto ama bilbil ha uga qaato waana in wixii wax muddole uu ahaadaa laakiin waxaan kiradii ahaynoo halkaasaan kun dollar dhiganaya ama laba aan dhiganaya waa wax lacag lagaga qaadanaya dadka sharci darro weeye faslun fii tafriiqi asafqati wa tacadudiha waxa u fasil yahay iibikii oo la kala saaro oo la kala kaxeeyo iyo iibika oo tacadudo oo tirooba markaa tafriiqa iyo kala geyntaasina waa saddex qayboodoo mar bilowga ayaa lagu kala geeyaa marna dawaamka iyo sii wada socodka marna waxaa lagu kala geeyaa xagga axkaamtooda oo iskhilaafta sidaa isagoo inoogu kala tartiibiyey ayaanu sheekhu inoo sheegayaa qaybka u horeeya ee lagu kala geynaya bilowga ayuu halkan inooga galay markaa waxau yidhi sheekhu markaa baaca idaa baaca markuu iibiyo qofkii khallan iyo wa khamran buu wada iibiyey khal iyo khamri aw amaa cabdahu iyo wa xuran buu iibiyey addoon iyo nin xora ayuu wada iibiyey aw ama wa cabda hayrihi cabdahu iyo wa cabda hayrihi addoonkiisii iyo addoon cid kale leedahay ayuu wada iibiyey aw ama mushtarakan wax la wada leeyahay buu bikayri idnil aakhari kii kale oo aan fasixin ayuu iibiyey saxa waa ansaxayaa fii milkihi ninkaa baayicaahee waxaa iibiyey milkigiisa wixii a waa ku ansaxayaa bil adhari haddaan qabanno fayatakhayaru waa door qaadanayaa markaa almushtari kii iibsaday in jahila hadduu xaalka ka jaahil ahaa ee fa in ajaaza hadduu banneeyo uu socodsiiyey iibkii fa bixusatihi waxa uu iibkii ku sugmayaa ama uu ku qaadanayaa bixusatihi qaybkiisa mamluugu qaybka uu ku leeyahay min almusamaa wixii la magacaabay biictibaari qiimatimaa marka qiimahooda la fiiriyo wa fii qowlina bijamiicihi qowlna wuxuu leeyahay maya dhammaan wixii la magacaabay ayuu ku qaadanayaa walaa khiyaara lilbaayici ninkii baayica ahaaye waxaan iibiyey isagu door ma laha waxa uu leeyahay sheekhu wuxuu iibiyey oo qofkii uu isugu geeyey safqa iyo iib keli ah yacnii wax xalaal ah iyo wax xaraama masalan wuxuu wada iibiyey neef la gowracay iyo neef baktiya buu wada iibiyey wuxuu wada iibiyey khamri iyo khal ayuu labadiiba israaciyuu iibiyey neef adhiya iyo xabbo doofaara buu isku daray wuu wada iibiyey addoon iyo mid xora ayuu isku daruu wada iibiyey addoonkiisi iyo addoon kale oo cid kale ay leedahay ayuu wada iibiyey ama waxay isaga iyo qof kale wada leeyihiin ayuu ku iibiyey isagoon qofkii kale u fasixin oo aan u oggolaanin wuxuu leeyahay hortuu saxa albaycu fii milkihi baycu wuxuu ku ansaxayaa milkigiisa inta uu qofkaasi milkisan yahay uu isagu leeyahay ayuu iibkii ku ansaxayaa oo misaaladeennaa maxaya dee khalka iyo neefkale markay khal iyo khamri ahaayeen khalkii waa ku ansaxaya marka neef meydahi iyo neef la gowracay neefkii la gowracay markay doofaar iyo neef adhi ahayd neefkii adhi ahaa markay addoonkiisa iyo addoon kale ahayd markuu mushtarag ahaa wax la wada leeyahayna qeybtii isagu lahaa ayuu ku ansaxayaa inta kalena wuu ku burayaa iibkii fil adhari haddaynu qowlka adharkaa qabanno maxaa yeelay waxaynu siinaynaa mid la arko xukunka uu leeyahay baynu siinaynaa oo ah dee midna inuu iibkiisii ansaxayo wuxuu leeyahay uu yahay midna waxa aanu lahayn oon iibkiisii ansaxayn yahy mid walba xukunkiisa ayaan siinaynaa macnaheedu waa caynkaa adharka qowlka ka soo horjeedee haaniyay wuxuu leeyahay ma yabtulu fiihimaa labadoodaba wuxuu leeyahay iyo waxaanu lahaynba iibkii waa ku burayaa oo muxuu ugu burayaa ayaa la yidhi laba arrimoodba way ku cileeyeen oo culimmada qaar waxay leeyihiin maya xalaal iyo xaraam ayuu isu geeyey mar haddii meeshii xalaal iyo xaraam uu ku kulmiyeyna iibku sidaas ayuu ugu wada buray oo ibnu cabbaas baa laga wariyey inuu yihi majtamaca xaraamun wa xalaalun ilaa waqalaba alxaraamu alxalaala ma kulmaan xaaraam iyo shay xalaali ilaa xaaraamta ayuunbaa xalaalka ka qaalib noqotaa cillo labaad baa jirto uu leeyahay maya waxaa meesha ku jira waxaa laga jaahilyaa ciwadkan iyo beddelkan xalaasha qaabilaya ayaa laga jaahil yahay mar haddii ciwadkaa laga jaahilkiiyo xalaasha qaabilaya waa ku wada buraya oo taas ayuu ku cilaynayaa adharku ee muqaabilu adharku halkaa aynu dhihi ow mushtarakan bikayri idni alaakhari bikayri idni alaakhari halkay u noqonaysaa waxay leeyihiin culimmadu yacni wuxuu u noqonayaa kan mushtaragga ah ee la wada leeyahayun ama addoon ha ahaada ama wax kala ha ahaadee ma addoon ama wax kala ahaadee wuxuu u noqonayaa un shaygaa mushtaragga la wada leeyahay damiirkaas bikayri idni alaakhari kii kale culimada qaar ba waxay leeyihin may wuxuu xataa u noqonayaa damiirkaasi xataa cabda wa cabda kayrihidii wuu u noqonayaa taase way diideen waxay leeyihin xataa haddii uu ogolaado addoonkiisa inuu iibiyo ou saa ku iibiyo anu lacagta kala saarin dee ma ansaxayo jahli ayaa ku sugan xilligii caqdiga mar hadduu yidhaha addoonka iyo addoonkaagaba wada iibi oo aanu lacagtii u kala saarin jahaala ayaa ku suganoo sidaasaan ugu ansaxaynin haddaba waxaynu nidhi milkigiisa ayuu ku ansaxayaa fil adhari inta aan milkigiisa hayna iibkii waa ku burayaa sidee baa loo kala gurayaa haddaba wuxuu leeyahay mar haddii shaygii ay sidaasi ku timi ninkii mushtarka ahaa ee waxaan iibs